bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaartana dhegaysataa idilkiinba ah meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habee wanaagsan ayaana hooda idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa isniin talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaanu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dhigiisa dalka uganda kala hadlay wejiga labaad dagaalka ka dhanaa ee al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo dhigiisa dalka uganda dagaalka ka dhanaa al-shabaab oo ay ka wada hadleen iyo madaxweyne xasan sheekh oo tababar u soo gebagabeeyey cutube ka tirsan ciidamada dowladda oo tababar ku qaadanayo waddankaasi uganda qodobada kale aanuu caaw idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono booliiska soomaaliya oo muqdisho kusoo bandhigay waxyaabaha ammaanka dooriya iyo rag lagu soo qabtay iyagoo ka ganacsanayo caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa howlgallada ciidamada booliiska soomaaliya ay ka fuliyeen meelo ka mid ah muqdisho waxyaabaha kalean idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono guddiga golaha wakiilada somalilan u xil saaran kasoo talobixinta xaaladda magaalada laascaanood oo dalbaday in ciidamada maalmihii ugu dambeeyey kusii qulqulaya magaalada laga saaro iyo guddiga s c oo ka jawaabay warka ka soo yeeray golaha wakiilada somalilan guddiga u xil saaran xaaladda magaalada laascaanood haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysu aan idinkaga hayo afhayeenka guddiga s c khaatuma oo caawa dalsan u waramay macluumadyada kalena idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu qaabilay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee suudaan iyo shirka maalgashiga iskaashiga soomaaliya iyo suudaan oo lasoo gabagabeeyey kadib laba maalmood oo uu ka socday magaalada muqdisho caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka puntland wuxuu magaalada nairobi uu kula kulmay wakiilada beesha caalamka ee taageera soomaaliya iyo dowladda maraykanka oo war ka soo saartay kulanka dhex maray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo wakiilada caalamka ee magaalada nairobi ka dhacay qodobadaasi wixii nagu soo kordhaayeen oo caawa idinkula wadaagi doonaa barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee muqdisho waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhowe mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dhirirkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megahertz f m kaas waxaa naga maqli kara dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo f m ku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay dhegeystayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareeg ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo guddiga golaha wakiilada somalilan u xilsaaran arrinta magaalada laascaanood oo war ka soo saaray xaaladaas magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo maalmihii ugu dambeeyey ee xaalad markaasi adag ay ka taagneed islamarkaasina dagaalo ay ku dhex marayeen ciidamada somalilan iyo kuwa xooga dadka deegaanka ayaa lasoo wareynayaa in caawa xaalada magaalada ay degan tahay inkastoo ee warar soo baxayo ay sheegayaan in ee, magaaladu dhaqdhaqaaqyo ay ka socdaan somalilan ayaa war ka soo saartay dagaalka markaasi ee, maalmaha qaatay ee ka socda magaalada laascaanood warkan maanta ay soo saareen ee, xisada magaalada laascaanood ka taagan ay ka soo saareen ee, guddiga is- ee, ma- ama somalilan waa guddiga golaha wakiilada somalilan u xilsaaran arrinta magaalada laascaanood ayaa waxa ay sheegeen in xog ururin oo ay wadeen inay soo gabagabeyeen iyagoo ku taliyay dhowr qodob qodobadaasi waxaa ugu muhiimsan in mar kale ee, markaasi la qaato ama la dhaqangeliyo xabajoojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah isla si looga baaqsaday bay yidhaahdeen khasaare ka dhasho dagaal ka dhaco magaalada laascaanood sidoo kale waxay ku baaqeen in ciidamada ee, maalmihii ugu dambeeyey kusii qulqulayay magaalada laga saaro ugu horeyn waxaad maqli doontaan ee, warka ka soo baxay guddiga golaha wakiilada somalilan u xilsaaran arrinta magaalada laascaanood inta waxaa xigi doono abayeenka guddiga s c ee markaasi ama guddiga gobolada s c u qaabil waa afhayeenka guddiga s c khaatuma caaqil faysal falaalug oo caawa dalsan u waramo isaguna ka jawaabayo war-saxaafadeedkan ka soo baxay golaha wakiilada somalilan guddiga u xilsaareen arrinta magaalada laascaanood isaguo sheegayo in xiisad colaadeed caawa magaalada ay ka taagan tahay somalilanna ay ciidamo kusoo daabuleyso
ugu horreyn waxaan idinku salaamaya salaamta islaamka saxaafadda madaxa bannaan saxaafadda dowladda iyo saxaafadda golahaba Een, aad baan idiin soo dhaweynaynaa Een, sidaad og tihiin golaha wakiiladu wuxuu magacaabay bishii ee, bishii labaatan- soo iyo labaatankeedii labaatan iyo labaatan iyo saddex guddidii ka soo tala bixinaysay arrimaha laascaanood guddidaas oo magacyadoodu ay kala yihiin axmed cabdilaahi ibraahim majilic oo guddida guddoomiye ka dhigatay mudane cabdinaasir yuusuf cismaan oo guddoomiye hogeen ka dhigatay iyo mudane barkhad jaamac batuun mudane maxamed xa- een, xasan saciid mudane cali xuseen beegsi mudane axmed muuse jaamac mudane saleebaan maxamed faarax goox mudane mukhtaar xasan maydhane mudane xasan saleebaan dhuxul absaalax mudane cabdilaahi muuse cabdi iyo mudane xuseen ismaaciil aadan iyo la taliyaha sharciga golaha mubaarak xogeyna waxau ahaa agaasimaha mr cabdilaahi Een, guddidaas saan idin sheegnay waxaa lasoo magacaabay waxaa la magacaabay toddobiiyo labaatankii bishii labaad labaatan iyo labaatankii labaatan iyo saddex waxay keeneen warbixintoodii maanta oo bishu ay tahay labaatan bishii saddexaad labaatan labaatan iyo saddex Een, golahu arrintaa wuxuu ka yeeshay fadhi xidhan warbixintii guddida waxaa akhriyey guddoomiyaha guddida mudane axmed cabdi ibraahim timajilic markii guddidu ay dhammaysay warbixintii golahu wuxuu codeeyey inuu qaato soo jeedintii guddida iyo in laga doodo waxayna codayntii u dhacday sida tan golahu waxaa fadhiyey afar iyo afartan xildhibaan waxaa ogolaaday koob iyo labaatan in la qaato maxaan ku dhahday tala soo jeedinta guddida waxaa diiday toddobiyo toban afarna way ka amstay guddoomiyuhuna ma codaan waxaa soo jeediyeen siddeed iyo toban talo siddeed iyo tobankii waxay noqdeen maanta laga bilaabo go'aan gole oo loo gudbin doono meelaha ay khusayso waxaan idiin akhriyayaa siddeed iyo tobankii go'aan ay soo gudbiyeen annagoo imika ku soo baahin doona una geyn doona maxaan ku dhaha ciddii khusayso kow in la dhaqangeliyo xabajoojin degdeg ah oo bilaa shuruud ah si looga baaqsado sii socodka khasaaraha dagaalka laba in dhammaan golayaasha qaranka waxgaradka culummada ganacsatada iyo bulshooyinka kala duwan u guntadaan soo afjaridda colaadaas iyo sidii wadahadal midhodhala loogu gaari lahaa waa go'aanka labaad ee golahu gaadhay go-aanka saddexaadii gole u gaadhay in la soo dhoweeyo cid cid walba oo xal u helista laascaanood ka qayb qaadan karta sida bulshada caalamka wadamada jaarka kuwa gobolka iyo daneeyayaasha kale afar in goluhu ugu baaqo kooxaha hubaysan ee ku soo duulay deegaanada ka baxsan xuduudda Soomaaliya ka soo dugay deegaanada ka baxsan xuduudda Soomaaliland ee ka dagaalamaya laascaanood inay sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan shan in goluhu ku taageero ciidanka qaranka sugidda xuduudaha iyo difaaca qaranka lix in goluhu ka qayb qaato taakulaynta dadkii muwaadiniinta ahaa ee ku barakacay dagaalka ka socda magaalada laascaanood islamarkaana uu soo jeediyo u soo jeediya hay-adaha qaranka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha baniaadanimada inay gargaar la ga- gargaar gaadhsiiyaan iyadoo loo raacayo hanaanka qorshaysan ee qaranka toddoba in goluhu dardargeliyo wax kastoo xoojinaya midnimada iyo wajiirka qaranimada somalilan sideed in goluhu xukuumadda u soo jeedinayo in khaladkii maamul ee ka dhacay laascaanood ay noqdaan kuwo wax laga barto si aanay mar dambe inoogu dhicin qaladaad noocan oo kale ah oo hagaardaamaynaya qaranka sagaal in iyada oo la fulinayo heshiisyadii hore ee la galay iyo baahiyihii guud ee yaalay dalka dib u eegis lagu sameeyo dastuurka qaranka toban in laga fogaado hadallada nacaybka ah ee sii kala fogeynaya qaybaha bulshada ee isku ee la isku ee la isu marinayo baraha bulshada si waafaqsan xeerka ciqaabta guud qodobadiisa afar boqol iyo afar iyo afartan saddex boqol iyo sideed iyo labaatan laba boqol iyo koob iyo labaatan iyo laba boqol iyo shan iyo toban koob iyo toban in laga heshiiyo muranka doorasho ee hadda taagan si looga baxo khilaafaadka siyaasiga ah labiyo toban in xukuumaddu shaaciso dadka ay u qab dadka ay u qabatay falalka argaxiso iyo dembiilayaasha abaabulan saddex iyo toban adkaynta adkaynta mas-uuliyadda adkaynta mas-uuliyadda baarlamaanka si loo xoojiyo dimuqraadiyadda in goluhu adka in goluhu adkeeyo mas-uuliyadda baarlamaanka si loo xoojiyo dimuqraadiyadda koruqaadidda ilaalinta iyo dhiirigelinta ixtiraamka xuquuqal aadamaha taageerto wadahadalka taageeridda wadahadalka dhiirigelinta mm, xalinta khilaafaadka gudaha qaado dhammaan tallaabooyin lagama maarmo maarmahan ah si loo xoojiyo midnimada qaran iyo gorgorta nabadeed oo dhex mara bulshada iyo hoggaanka dhaqanka waxgaradka sool iyo xukuumadda somalilan afar iyo toban waxay hoosta ka xariiqayaan in caqabadaha dhaqan dhaqaale korarka dhallinyarada iyo isbeddelka cimilada ay sababi karaan xasiloona darro bulsho hay-adaha ku shaqada lehna ay ka qaadaan doorka ay khuseeyaan shan iyo toban waxaa goluhu waxaa inagu waajib ah ka hortagga faragelinta shisheeye ee khatarta ku ah midnimada nabadgelyada israacinta dhuleed madaxbannaanida iyo dowladnimada somalilan si awgeed waa in goluhu sameeyaa xeerarka lagu ilaalinayo xuduudaha badda beriga iyo hawada si waafaqsan qodobka sideesanaad firqadiisa afraad xarafkiisa baa ee dastuurka lixiyo toban waxay u soo jeedinayaan bulshada caalamka ah waa golaha eh in dal- dalalka dunidu inay aqoonsi buuxdo siiyaan jamhuuriyadda somalilan toddobiyo toban waxay u soo jeedinayaan golaha wax ka bedel iyo kaabis wuxuu goluhu soo jeedinayaa in lagu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis xeerka ilaalinta anshaxa nabadgelyada guud iyo xeerka ciidanka booliiska iyo curinta xeerarka ciidanka qaranka xeerka la dagaalanka argixisada siddeed iyo toban wuxuu goluhu u soo jeedinaya golaha guurtidu inay ka qaataan doorkooda nabadaynta xalinta khilaafka guddiyada siddeed iyo tobankaa qodob buu goluhu soo jeediyey wuxuuna ku codeeyey sidaad og tihiin codkii aan idiin sheegay ee ahaa koob iyo labaatan cod baa oggolaaday toddobiyo tobonna waa diideen afarna waa ka aamuseen guddoomiyuhuna ma codayn siddeed iyo tobankaa qodob ayaa golahu maanta go'aamiyey maasintii
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa dalkan t v ama dalkan radio waxaan leeyahay habeen wanaagsan xaaladda magaaladu shalay maahe daraad dagaal baa ka dhacay maalinkii sabtigii bishalaa sideed iyo tobanka dagaal weyn baa magaalada ka dhacay oo maamulka waqooyiga waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka taliyo muuse biixi dagaal wejiyo badan leh ama meelo badan laga soo afaagay magaalada oo soo bilaabatay saqdii dhexe ee habeeniyo bay soo qaadeen iyagoo iminkooda iyo ujeedadoodu ahayd inay eh, magaalada qabsadaan eh, nasiib wanaag oo usii toobi weyday sababtoo ah markii hore akhibadooda iyo waxay dabacsan yihiin loola waa loo diyaar garoobay Eh, dhibaato badan baa dhacday Eh, dhaawac fara badan iyo dhimasho intuba way dhacday intaa waxaa dheer burburka magaalada ee awalba ay sida caadiga u wada jireen oo isaguna khasaare badan geystay oo naf iyo maalba leh Eh, intaa ka bacdi ilaa shalay ilaa xalay magaaladu boqoyntii soconaysay mooyaane dagaalka foolka fooli ma jirin weerar dambe may soo celin Eh, maanta u dambeysay hodiyaashii iyo madaafiicdii ay soo tuurayeen Eh, dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay burburna waa geysteen Eh, laakiin caawa waxba dhici maayaan waa gartay marka waxaad ii sheegteen caawa xaaladda magaalada ay degan tahay maanta somalilan war cusub oo ay ka soo saartay xiisada magaalada laascaanood ee gobolka sool ka taagan ee guddiga golaha wakiilada somalilan u xilsaaran arinta somalilan ama arinta laascaanood aan idraarde waxa ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen xog aruurin ku saabsan arinta magaalada laascaanood qoraal ay soo saareen waxay mar kale ku tilmaameen inay diyaar u yihiin in la qabto xabajoojin dhaqan gasha oo magaalada laga hirgeliyo ee weliba si shuruud la-aan ah marka waxaan ognahay in xabajoojintan ayaanay ugu horeynin ee haatan guddigan ay ku dhawaaqeen maxay xabajoojinta u dhaqangeli leedahay maxaase ugu wacan mar walba inay colaadu ay dib ay kaga bilaabato magaalada
Eh, horta saaad og tahayba annagu de horta waxaa ashtaneen muxuu ahaa eh, xabad joojinta ay somalilan sheegto eh, waxay uga jeedaan waanu naqaanaa Eh, adiga ma aqaan laakiin dhowr jeer hore aanu idaacadaha ama tv-yada ama baraha bulshada aanu la wadaagnay baa jiray xabad joojino hore ay ugu dhawaaqeen oo ay leeyihiin weliba shuruud ma leh ujeedada waxay tileeyihiin baanu sheegnay Eh, sidii aanu u sheegnay bayna noqotay maxaad ula jeedaa
Eh, waxaan ula jeedaa mar hadday xabad joojin soo qaadaan oo yidhahdaan xabad baanu joojinaynaa macnahu waxa weeye waxay soo qaadayaan weerar dambe weerar bay soo qaadayaan waa la hubaataa marka eh, tanna kama duwana tii oo kale kuwii hore ay u sheegi jireen kama duwana waa Haddaad gartay tiri maxay u dhaqangeli weye haddaad tiri maxay u dhaqangeli weye annagu waa dhaqangelinay Eh, sideed iyo toban maalmood kabacdi markii aanu kulanay ee, ee wafdigii ka socday etoobiya sideed iyo toban maalmood oo intaa xabadi lagu soconaysay oo duqayni socotay oo madaafiic iyo hobiyaal magaalada lagu garaacayay oo maalin walba dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ay geysanayeen oo aan la odhan karin xabad bay joojiyeen haddana annagu wax weerara maanu qaadin difaac iyagiina kamaanu bixin ilaa iyo maalintii sabtida ahayd markii lasoo gaadhay ay tidhaahdeen de meeshu waa cidlee haddaba dee ducaha ka mara waa gartay marka waaya iyagaa la weydiinaya iyagaa la weydiinaya waxa ay beenta ku falayaan Wa- waa gartay marka waxaad ii sheegtay in eh, xabad joojintan idinku dhinaciina aad diyaar u tihiin inaad dhaqan gelisaan eh, iyaguse ay kaga gol leeyihiin mar walba xabad joojinta ay ku dhawaaqaan in magaaladu ay weerar ay ka geystaan Eh, waxaan ognahay maalmihii ugu dambeeyey inay socdeen dadaalo dhexdhexaadin ah ka hor inta dagaalkan maalin ka hor uusan dib u qarxin oo maanta madaafiicdan aad sheegayso in magaalada ay kusoo dhaceen intaanay kusoo dhicin Eh, xabajo- eh, wadahadaladii iyo dadaaladii nabadeynta ay socotay halkay ku wardambeeyeen maadaama eh, aad sheegtay in dagaaladii weli dib u bilowdeen maanta madaafiic magaaladu ay kusoo dhacayeen
adeer horta waxa- waan kuu sheegayaa mar una nimankani maalin keliya one single day may joojin xabadda maalin ay xabadda joojiyeen ma jirto haba yaraatee maalin walba waa u dhaqan waa waxay ka dhigteen eh, eh, sunnay ka dhigteen ama faral bayba ka dhigteen baa la odhan karaa ay salaada suna taabaan xilli kasta ha la gaadhee ay duqayntu socoto ugu yaraan laba saac Eh, taasina markaa dee xabad joojin maaha Wa- wa- waa gartay Eh, su-aasheedu waxay tahay halkee ku wardambeysay eh, dadaaladii dhexdhexaadinta ay socotay maadaama xabaddu ay dib u bilaabatay
Eh, xabadaas eh, maxaan ku dhahdaa waa waantaa eh, nabadeed ama wadahadaladaasi dee way joogsadeen way joogsadeen Ethiopia waxay noo taabtay ee, ka guura ama ka baxa magaalada Ee, ciidankan hala kala fogeeyo meelaan xabadooda iska soo gaaray hala geeyo saanu ognahay xogahaanu hayno ee, ujeedooyin ama maxaan ku dhahdaa ee, doorashooyin badan bay usoo bandhigeen ee, xogtagay yidhaahdeen way ka diideen ee, waxay yidhaahdeen ilaa soddon afartan kilomitir ka guura magaalada ka fogaada way diideen aakhirkii waxay iska dhaafi waayeen ay yidhahdaan anagoo meeshayadaa joogna ee, oo magaalada duqaynayna oo dhibaatada maalin walba dhaysanayna ama hala hadlo Ee, Itoobiya wa- Itoobiya waa noo soo gudbisay waana naloo sheegay inay diideen wax alla wixii dariiqooyinkii xabad joojintu ay lahayd Ee, ama wada xalku ahaa Ee, iyagoo la weydiisanaya inaanu iyo xa- arrinta saasa aanu wada hadal galno waana ka diidnaa runta waa gartay suurtagal maaha dariiqooyinkiina waa hadal kala maaha Ee, mana Ee, ruux loo diyaarad maaha. meel Ee,
waa gartay waaya marka wa- waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad sheegtay in xabajoojintii sidaas ay ku burburtay ee, weli haatan ay dagaallo ay soconayaan ee, maxay tahay waxa kale ee wadada kale ee bannaan haddii haddiiba ay burburtay dadaaladii nabadeed ee la doonayay
dee wada wax kaloo banaani ma jiraan laba midun baa taala Ee, inaanu isu celino oo aanu aanu aanu aanu gacanta ina isticmaalo halka kor yaalla wuxuu yahay Anagu markasta aan isu xumayna. Helo cid ilaahay iyo saankiisa taqaan oo garyaqaan ah oo nimankan ee, ee, u sheega ama ee, fahansiiya waxaanay ku socdaan inay tahay xaqdarro kuna qanciyaan inay ka qaadaan culayska magaalada oo ay istaan meel ay tamarayaan laga laga wada hadli karo waa gartay ee, xalku labada labada unba xalku noqonaya laakiin mid saddexaad oo dee saddexaad oo meel looga weyn ma jirtaabe waa waa gartay marka maanta ee, dhowr qodob bay soo saareen oo xaaladda magaalada ku saabsan waxay ku taliyeen ee, in markaasi magaalada laascanood laga bixiyo kooxaha hubeysan ee maalmihii ugu dambeeyey magaalada kusoo qulqulayay ee, si bay yidhaahdeen ay u dhaqan gasho xabajoojinta marka ee, miyay dhinacina suuragaleedi ka tahay inaad arrinkaas ka shaqaysaan
horta ee, ee, magaalay ma- maga- magaalay u tugayaan qaacidda ma odhan karto magaalaha dhig ma jirto Een, inay inay dumiyaanna ee, way way ku tala way ku talagaleen wayna dumiyeen soomaalida waxay tidhahdaa nin ninku dilay har kuuma jiido Ee, wixii ay ku talagaleen oo ay geysteen inay yidhaahdaan ama magaalaanu badbaadinaynaa ama cid baan loo soraynaa Ee, dee bini-aadamkuna wuu arkayaa annana waa a- annana waxaan suurtagal ahayn dee nalooma sheegayo waa waa gartay caqligooda waxaad mood- waxaad moodaa inay caruur la hadlayaan waa waaya laakiin waxay leeyihiin ee, si nabadda loo helo ciidamada magaalada kusoo qulqulaya ha laga saara bay leeyihiin ciidamadan ay sheegayaan ciidamadan ay sheegayaan ee, ma jiraan ciidamo dheeraad oo magaalada soo galay dad uun ehela ama dadkii deegaanka u dhashay oo dhulka lahaa oo dhulkaa kala jiray baa kusoo ururay dadkii dhulkaa kala jiray baa kusoo ururay oo ehelka ahaa ama Waa- waa xamar ha gar- joogeen ama puntland ha joogeen ama meel kale ha joogeen ee, dadkii deegaanka ahaa baa kusoo ururay oo doonaya inay dalkooda deegaankooda iyo dadkooda difaacaan Ee, kuwaa weeye kuwaasna dee meel loo saaro male waa dadkii ku dhashay laascaanood waa dadkii gobolka soor u dhashay waa dadkii aan muxuu ahaa cidi- aan meel deegaanka lahaa Ee, waa iska hadal tiro marka cid baa kusoo qulqulaysa waa waa gartay soo qulqulaysa iyo- waa waa soo gartay qulqulayo iyagaa soo qulqulayo oo maanta eh, maryo calas laga soo ururiyey eh, eh, sanaag iyo iyo cerigaabo iyo iyo iyo fadliga laga soo ururiyey baabuurta saarayay oo soo wada Eh, ma lama odhan karo ninka soo ururinaya ee nafgeliyo iyo wanaag u socda Ma- maxaad ula jeedaa ma, ma in magaalada weli ee, ciidamada somalilan ee, marka laga soo tago xabajoojintan maanta ay ku dhawaaqeen mar kale ee, inay ee, ciidamo magaaladii ay kusoo ee, ee, markaasi daabulayaan maamulka somalilan oo weliba laga baqdan qaba dagaal miyaad ula jeedaa
waxa dhirta markaas idina dee baraha bulshada waad la socotaan waad arkeyteen Baa- baabuurta baabuurta laga soo raray burco waan ognahay ciidan toddoba boqol ah baa lagu tababarayey een, ee, ee, ee, tog dheer lagu tababarayey ee, dagaalkii shalay dartiis iyo burburkii ku dhacay iyo jabkii ciidankooda loo geystay dartiis baa deg deg loo soo qaaday meesha la yidhaahdo muxuu ahaa ee, tuulo yaroo dhexe wadaamadooda tuutaha loogu soo geliyey intaa waanu la soconay ee, waxa- caawana waxaa la keenay meesha la yidhaahdo gooja cadde ee, waa suurtagal aroorta inay weerar soo qaadaan waa gartay marka lama odhan karo ninka soo daabulaya oo qabiilka u- qabiilka bahashii ee, ee, ee, xariga xariga qabiilka u qoraya lama odhan karo nabad buu u socdaa Ee, maamulkaasi tay wadaan waxaan u malaynayaa in dib looga sheekayn doono oo sheekadu maanta waxay taagan tahay ee, maamulka waqooyi galbeed iyo dhulbaxanta eh, way ka tegi doontaa oo meel aan idina soo qaban bay gaari doontaa Ee, waxay ka helaanna iyo cidna wax ka siin w- waa gartay marka ee, guddiga golaha wakiilada somalilan u saaran arrinta laascaanood maanta waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan cid walba oo ka qayb qaadanayso dhexdhexaadinta dhinacyadis hayo marka idinku ee, sideed u aragtaan fariinta kasoo baxday
sababta anagu nimankaa wakiilada leeyahay annaga wakiila nooma aha dee iyagay wakiila u yihiin Ee, haddii markaa ay wanaag iyo qurux doonayaan waxay inay soo saaraan oo yidhahdaan ciidamada ha laga soo saaro gobolka ama magaalada ha laga soo saaro Wa- wa- waa gartay ee, waxaad ogtahay in xabad uusan ee, wiil ku dhalan abaar kale abaar kale ma jirtee Ee, waxay ku banaysanayaan dhiigga gobolkan bay banaysanayaan Ee, waxa weeye waa hadal meel waayey oo wax lagu banaysanayo la rabo in dadkan dhiiggiisa iyo barankiisa lagu banaysto laguna soo weeraro wayna caddahay inay soo weerarayaan oo waa kuwa soo ururinaya ciidamada iyo beelaha iyo qabiilada u kala qaybsan oo kuwa soo ururinaya Wa- wa- wa- waa gartay waxaad ogtahay in xabad uusan wiil ee, ku dhalan inuu wiil ku dhinto maahine ee, maxaad kaloo xal u aragtaan ee, in- iyada marka xabad laga soo tago
annagu mar kasta mar kasta mar kasta ciddii soo dho ciddii wanaag kaga shaqaynaysa meeshan oo nabadgelyo kaga shaqaynaysa oo nimankaa ku qancinaysa inay guryahoodii iyo deegaankooda tagaan waanu soo dhaweynaynaa markay tagaanna xalla wixii wada hadal ah dii dalka lagu wada hadlayo iyo haddii meel kale lagu wada hadlayo toonna waanu ogon lahay diyaar baanu u nahay waaya su-aasheeda ugu dambeysa arbaa inaa ku weydiiye caawa xaaladda guud ee magaalada haddii aad sawir iga siiso waxaad ii sheegtay inay ee, ciidamo goojacde ciidamadii somalilan ay kusoo daabuleen ama maamulka somalilan uu kusoo daabulay marka sawirka guud ee ee xaaladda magaalada haddaad i siiso waa sidee ma dhaqdhaqaaqiyaa jiro bal xaaladdu waa sidee
iyagu dee dhaqdhaqaaqyada waa kuwa samaynayo qarsan maayaan waa kuwa ilaa magacyada ciidanka kasoo daabulaya xeryahooda waa laga arkayaa ee, ilaa galabta dhaqdha ilaa shala galab dhaqdhaqaaqa waa looga jeeday Ee, halkana waa looga diyaar hadday caawa soo weerarsanayaan iyo hadday aroortii soo weerarsanayaan iyo diyaar baa looga yahay waaya marka fariintaada kugu dambeyso
fariintayda ugu dambeysa waxaan ku leeyahay een, ummadda soomaaliyeed oo wanaagga jecel oo soomaalinimadu dhabka tahay nimankaa in la- waxaan dhimanaya oo halkan ku dhimanaya waa ummad soomaaliyeed waa wiilal iyo dhalinyaro ah ee soomaaliyeed waxaa labada dhinacba ku dhimanaya annaga waxaan u aragnaa wiilasha dhinaca kale ku dhimanaya inay wiilasha iyaga yihiin wiilal soomaaliyeed oo lasoo khalday oo lagu soo tacadiyey inay yihiin Ee, in cid kasta oo soomaaliyihi ay iska xilsaarto nimankaa in lagu qanciyo inay eh, inay inay inay nabadda qaataan inay wanaaga ku soo noqdaan inay joojiyaan dagaalka oo xabad joojinta ay aqbalaan oo ciidankooda ay magaalada ka dulqaadaan ummadda soomaaliyeed taasaan u jeedinaynaa Eh, ummadda ama dadka xi khaatumana waxaan u- waxaan rabaa inaan hawada u mariyo Eh, waad aragtaan waa diyaar bay u yihiin hore horena waad u ogeydeen waxa lagu socdaana waa naftiina iyo maalkiina iyo cirdigiina iyo sharaftiina lagu socdaa rag iyo dumar meelaad joogtaanba kii ul heli kara iyo kii dhaga heli kara iyo kii bori heli kara iyo kii qo- eh, muxuu ahaa eh, xabad soo heli karaaba ha u diyaar garoobo difaaca dalkiisa naftiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa
waxaan dhab hayniyo dhaldhalarka beenta bulshay ka dheeraada aryaada warkan dhegaysta waaga maxaan ku yaabayaan fadhaahe weligaaba ka dhowrsa boqol mitir ka dheerow dharaan mister khaliil ahayn ha u dhoweyn gacmahaaga berkee hadiyada dharka master qaliil fashion la socota aa caqligaagaba ka weyn dharka master khaliil fashion waxaa dhex yaalla oo dhab ahaan la socda taleefankii dhabta ahaa iyo iphonekii la dhahaye ha u moodin dheeldheel yaa maye yaa aadaale aada ardadaa dhaqaanoo hadhoobay ciridka taagi doonaan waa layga dhammaystay taariikhdu waa dhigaal ganacsigu dheelma galo dharka master khaliil facshiyon iphone baa dhinac yaal kashayda adaa adigaa daweeya arroyigaarka master khaliil faashiyon ku iibsi adna xaa ku dhibaa iphone dhag dhegtana kaciid dharka master khaliil faashiyon iyo iphone-ku waa dhab dhaldhalaalka midabka iyo muuqaalku waa dhag dharka master khaliil faashiyon iyo dharaartu waa run iphone-ka dhinac yaaliyo hadalkeennu waa dhab waa markii ugu horreysay oo dalka la keeno dhar wata teleefon qaali ah sida iphone waana tartanka iyo guulaha ganacsiga aan kuugu celiyo dharka ciidda ee master khaliil faashiyon waxa uu wataa iphone dharka master khaliil faashiyon oo isku darsaday bilic iyo tayo waxa uu ka kooban yahay sarwaal funaanad jaakad aan caadi ahayn koofi iyo ookiyaalo isku dheggan oo aan weli horey noocooda loo arkin waxaad ka heli kartaa dharka master khaliil faashiyon goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama cadceed group ama wac nabarka gaaban ee labaatan lixdan
kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyiri
mara la soo karkaroo magac lagu buufiyo meel la soo dhigay ha u guuxin maante ha shaqeeya maankaaga yaa heedhar waa misas xayaad stayl amba waa mahaasa kaa yaallo kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen
gabadhan maanta dharka misis xayaad isteel mar uun loo gelinayn maa caleesh aan dhahno waa muraa la dilaacdee minay gabdhahaagu ciiddaan ka qadaan misas xayaad stayl hah eebbaagoo xaqooraad gashay indhaha macallin oo dadkaa u markhaatiya dharaan misas xayaad ahayn kolleen micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga lalala kidaa mushkil waa xaamba kala jiraa dharaan misas xayaad stayl ahayn minaanba saas u taablo gacmahoo dhanaa qandhiiga qabaysaahe muranku waa ceeb mashquulku waa qalad dharaan misas xayaad ahayn kolleen micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga berkeetayada miima yaa xaamurunkeena mug horaa loo saxiixay dharka ciidda sanadkan inuu yahay dharka misas xayaad stayl ma huraan gabdhahaaga waa muraayid qalbigooda daraan misaxayaad ahayn kollay micno weyn ma lehe hoyhoy ka ilaali midigtooda taasaaba dulmiya mugga hore xaa lagala jiraa iska seexdhaaba u dhaantee dharka misis xayaad stayl waa dharka ugu quruxda iyo tayada fiican ciidda sanadkan waxaana kuu keenay shirkadda cadceed gruub wuxuuna ka kooban yahay xijaab saako sarwaal boorso iyo weliba koofi cajiib ah waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga xarunta shirkadda cadceed gruub oo ku taalla bakaaraha qaybta galeyda dhanka bari ee masjidka abshir bacadle ama waawicista gaaban ee labaatan lixdan
najeexay adaan noolahaaba dhammaan kacanaha wilee istaag taagan ma iska socotaa mise carruurta dharka ciidda waad u sidaa wah see looga soo tagaa dharka ciidda sanadkan ee najax style sax see camal ciidda sanadkan waa najax style weliba saacaddii loo geliyaa dharka najax style quruxdaa u siyaada socodkana waa u toosaa saasiga dheh dharka gabdhaha ciidda sanadkan waa najax style nuur calaa nuur najax style ubadkaaga u keen najax style waxa ay ka kooban tahay saako sarwaal xijaab boorso ish calaa ah oo kiyaalo qurux badan iyo koofi la yaab leh waxaana qaadan kara sannad ilaa iyo shan iyo toban jir najax style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama kala xiriir shirkadda fantastic fashion center oo ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eberli hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan najax style
najeexay adaan noolahaaba dhammaan kacanaha wilee simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ha ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal markale meel walbo aad joogtaan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacdood iyo dalsan ee muqdisho ayaad dhegeysanaysaan markan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalkaasi uganda ayaa waxa uu markaasi tababar usoo gebagabeeyey cutube ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo tababar ku qaadanaya dalka uganda sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka uganda yuweri museveni madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa qasriga madaxtooyada uganda waxa uu kulan muhiima kula yeeshay dhigiisa dalkaasi mudane yuweri museveni kulankan ayaa waxaa looga wada hadlay dagaalka ka socdo dalka ee dowladda federaalk soomaaliya kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab iyo qorshaha ku qotoma shirka wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya oo markaasi dhowaan ka qabsoomi doono magaalada kambaala ee dalka uganda madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa ku ammaanay dowladda federaalk soomaaliya guulaha waxku-oolka ah oo ay ka gaartay dagaalka lagula jira al-shabaab yuweri museveni ayaa sidoo kale wuxuu madaxweynaha soomaaliya la wadaagay siday dowladiisu uga go-an tahay inay kaalin weyn ay ka qaadato dagaalka ka dhana al-shabaab madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa dowladda markaasi uganda waxa uu kaga mahad celiyay taageerida ay soomaaliya la garab taagan yihiin iyo ciidamadooda ka jooga gudaha soomaaliya dagaalka ka dhana al-shabaab siday markaasi ugu taageerayaan dowladda federaalk soomaaliya geesta kaleetana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsa cabdi barre ayaa maanta waxa uu kulan markaasi la qaatay andiraadii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsa cabdi bare ayaa xafiiska xukuumadda waxa uu maanta ku qaabilay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka suudaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsan cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka suudaan marwe axlaam madani mahdi oo ay hogaaminayso wafdi ganacsato u badan oo ka qaybgalayay shirka maalgashiga ee soomaaliya iyo suudaan ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa xusay xiriirka taariikhi ah ee u dhexeeya labada dal isagoo sidoo kale sheegay in ay muhiim ay tahay maalgasha- maalgashadayaasha reer suudaan inay markaasi maalgashadaan fursadaha maalgashiga ee haatan ka bannaan soomaaliya waxay arrintani ku soo aadeysaa iyadoo magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey maanta shirka maalgashiga soomaaliya iyo suudaan oo laba maalmood ka socday ee gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta u faahfaahiyey maxamed dhuubow maxamed oo ah agaasimaha waaxda maalgashiga wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya Ah, bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah maanta waxaa noogu soo gabagaboobay magaalada muqdisho shirkii maalgashiga soomaaliya iyo suudaan oo ka socday muqdisho labadii maalmood oo lasoo dhaafay sagaaliyo tobankii bishan maalinka axadda ahayd maarso ka bilowday maanta oo labaatan ah lagu soo gabagabeeyey dhacdooyinkii ugu waaweynaa eh, hadallo khudbooyin qiimo leh oo ka isdhaafsadeen eh, ganacsatada iyo maalgashatada labada dal iyo eh, wasiirka eh, wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha eh, mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene iyo wasiiradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah eh, marwo axlaam madani oo labadooduba eh, hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in maalgashatada soomaalida iyo kuwa suudaanba ay sameeyaan isdhaafsi maalgashi oo lixaad leh maadaama ay yihiin laba wal- dal oo walaalo ah taariikh iyo diin iyo caqiido iyo dhaqan soo jireena uu ka dhexeeyo in intaaba loo bedelo iskaashi dhaqaale oo dhex mara labada dal Eh, waxaa ka hadlay qaramada midoobay horumarinta eh, hay-adooda horumarinta dhaqaalaha u n d p oo iyaduna hoosta ka xariiqda baahida loo qabo si lamida eh, muujisayna taageerada ay u qabto kobcinta dhaqaalaha gobolka intaas ka sokow eh, shalay eh, sagaaliyo tobanka bishii waxaa la kala saaciiday eh, isabgarad maalgashi oo u dhexeeyo wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradda maal- eh, na- gana- eh, maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka suudaan labadaasoo eh, heshiis ku galay in la xoojiyo dhiirigelinta iyo isdhaafsiga maalgashiga eh, labada dal islamarkaasna hoosta ka xariiqay sidii ay si dhow uga wada shaqayn lahaayeen iyo hay-adihii wakiilka uga noqon lahaa wada shaqaynta ayada ah Eh, heshiiskaas wuxuu socon doonaa shanta sano soo socoto waxaana filaynaa inuu kor u qaadi doono isdhaafsiga maalgashiga labada dal sidoo kale maantay waxaa la eh, labada dhinac ee maalgashatada suudaan iyo maalgashatada maxalliga ee dalka soomaaliya ama u dhalata soomaaliya ay kala saaxideen heshiis kale oo isafgarad ah oo u dhexeeya labadooda oo muujinayo baahida loo qabo in la sameeyo madal ay ku wada xiriiraan eh, labada maalgashi eh, labada bulsho maalgashi si lamida sidaasna ay u sameeyaan isdhexgal dhaafsan midka dowliga ah oo loo gudbo midka eh, heerka private sectorka ah waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay eh, dowladda soomaaliya iyo dowladda suudaan maalgashatadooda iyo maalgashatada soomaalida shirkadaha soomaaliyeed oo runtii soo bandhigay eh, agab ganacsi iyo eh, wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo eh, korontada iyo bangiyada oo iyagana ka soo qayb galay waxaan u mahad celinaynaa bahda saxaafadda sida weyn oo eh, dhow ay u tabiyeen oo kalana shaqeeyeen shirka eh, u qabsoomidiisa si hufan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad eh, u mahad celinaynaa dowladda suudaan qaar ahaan wasiiradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah marwe axlaam madani oo halkan wafdigii suudaan hogaaminaysa iyo wasiirka eh, qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha eh, xukuumadda federaalk soomaaliya aadaan idinku mahad celinayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha ugu dambeeyo ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad dhegeysanaysaan markan haddii aanu fiirino ciidamada ammaanka ah ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho howlgalladaasi oo ay ku soo bandhigeen waxyaabaha ammaanka dooriya oo ay markaasi soo qabteen ciidamada booliiska soomaaliya howlgalkan ayaa si gaara kaga dhacay ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa howlgalkan waxay kusoo qabteen ku- waxyaabaha ammaanka dooriya oo ay gubeen iyo shakhsiyaadkii ka ganacsanaya oo ay gacanta ku dhigeen waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq doodisho iyo taliyaha hogaanka dhaqanka iyo diinta ciidanka booliiska soomaaliyeed korneel mire axmed mataan
labaatankii maarso laba kun labaiyo labaatan mar kale waxaan joognaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkaasoo dhowr jeero hore aan sheegnay in uu socdo in magaalada muqdisho ee caasimadda gobolka banaadir ay ka socdaan howlgallo ilaa saddex howlgal ah howlgalka la dagaalanka muqaadaraadka howlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta ayaa ka socda qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir kaasoo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida muwaadiniinta ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo nawaaxigeeda sida hadda aad ku arkayseen inta gudaha saldhigga degmada kaaraan waxaan ku soo bandhignay eedaysanayaal iyo muqaadaraad marag muujin muqaadaraad ka kooban xashiish calaq iyo daawooyinka nuuca maanka dooriya loona isticmaalo muqaadaraad ahaan oo howlgalkii la dagaalanka muqaadaraadka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir howlgalladii ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen waxaan dhowr jeeroo hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay qodobka ugu weyn ama ugu badan ee sababa in dembiye ay dhacaan islamarkaana dembiyadii hore u dhacay ay soo laalaabtaan howlgalkan ciidanku ay samaynayeen waxaa lagu soo qabtay eedaysanayaashii gacanta ku hayay muqaadaraadkaas muqaadaraadkoo indhihiinna aad ku aragteen oo kab kooban ilaa lix jawaan oo xashiish ah ee calaq ku jira caagag yaryar oo iyagana loo isticmaalayay in loo isticmaalo in maanka lagu dooriyo iyo kaniiniga nuuca ee kaniiniyaasha ka mid ah muqaadaraadka asagana loo isticmaalayay muqaadaraadka aan gacanta ku soo dhignay iyo kan guud aan la dagaalamayno ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan taliska booliiska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu la dagaalamayo ayaa ka kooban muqaadaraadka nuuca la beerta ah muqaadaraadka nuuca la qaso ama shushubka ah ee calaqa iyo wixii la halmaalo ah iyo muqaadaraadka nuuca kale ee kiimikaaliska ah ee manufacturedka ah ee kaniiniga ahaanta loo isticmaalo dhammaan howlgalladaasi way socon doonaan bacdamaa bisha ramadaan ay nagu soo food leedahayna howlgalladu intaa way kasii kordhi doonaan biidnillaahi albaari mar walba oo howlgalka guulaysta natiijooyinkiisa gacanta lagu soo dhigo ayaa shacabka ugu soo bandhigi doonaa waxaan dhowr jeeroo hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay waxyaabaha sababa dembiyadu inay dhacaan soona laalaabtaan sidaas si la mid ah haddaan cid u ogolaanayn inay shacabkeenna dhibaatayso dowladda iyo sistamka iyo ummadda soomaalida oo isku duuman khawaarijta lama aynaan dagaalaneen sababta khawaarijta loola dagaalamayo waa in dadka ay dhibaato ku yihiin marka cid walba oo dadka dhibaato ku ahna sidaas iyo si la mida ayaan ula dagaalami doonaa howlgalkani wuxuu saamayn doonaa dadka beera xashiishka wuxuu saamayn doonaa dadka soo transburgareeya ama soo daabula dadka dhiilriskaha ee ka ganacsada iyo dadka muxuu ahaaye isticmaala keliya kuma eka dadka isticmaala inaan kula dagaalanno howlgalkan waa ballaaran yahay waana dhinacyo badan yahay howlgallada kaleetona sidaasoo kaleeto wixii ka yimaada ayaa idiin soo bandhigi doonaa ummadda soomaaliya si ay u ogaadaan islamarkaana nooga gacan siiyaan baraha iyo meelaha xaafadaha ee lagu yaqaano shacabka ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in lambarka gaaban ee sagaal sagaal hag dadku ay la soo xiriiraan islamarkaana la ogeysiiyo goobaha looga ganacsado ama laga helo muqaadaraadka noocyadan oo kaleeta si ummadda looga qabto waa mahadsantihiin shirkeenna jaraa'id qaybta ee la dagaalanka muqaadaraadkan maanta intaasuu nooga siman yahay waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhowaynayaa taliyaha hoggaanka wacyigelinta ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare mira axmed mataan oo qayb ka ahaa howlgalkan kalana shaqaynaya taliska qaybta guud in howlgallada noocaan oo kaleeta ama muqaadaraadka noocaan la dagaala waa mahadsantihiin soo dhowo taliya ujeeddaduna ay ahayday la dagaalanka maandooriyaha muddana uu socday laba sitimaan ah ololihiisa iyadoo amarkaas uu bixiyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuto solob axmed firid waxaan rabaa inaan halkan ummadda soomaaliyeed uga sheego amni iyo maandooriye meel ma wada joogi karaan haddii maandooriye uu jiro uuna badan yahay isticmaalkiisa amni halkaa ma laga helayo sababtuna waxa ay tahay dadka isticmaalo ma ahan dad garashadooda markaasi ay joogto kalana saara kara xumaha iyo samaanta waxa sababa amni darradana waxa ugu horreeyo ama ciyaal weere ha noqoto ama si kale ha noqoto waa maandooriyaha maandooriyaha marka ay rabaan inay helaan inay wax dhacaan wax dilaan wax boobaan si ay u isticmaalaan una helaan maandooriyihii waayo maandooriye waa maan iyo dooriye maan waa caqliga dooriyana waa caqligiiyo isbeddel lagu sameeyey qofkaasina ma ahanin qof wax fahmi kara xumayo samaanna kala saara kara waxaan rabaa haddana halkan inaan idinkaga sheego bishii ramadaan ayaa inshaa allaahu dhow waxaan nahay ummad muslimiin ah alxamdu lilaah mana habboona ummad muslimiinu inay isticmaasho maandooriye waxaan bulshada soomaaliya inaan u sheegaan rabaa run ahaantii cidday isticmaasho run ahaantii ma ahan cid garashadeedu ay fiican tahay cidda ka ganacsata ee rabta inay owlaad ka korsato ee ay rabto in horumar adduunye mid aakhraba ay gaaraan waa ay khaldan yihiin waxaa iyagana khaldan cidda fiirsanayso ee aan tallaab ka qaadayn ee aan waaninayn ee u arka kuwooda inaysan isticmaalin kaliya ku fikiraya kuwaas ayaa isticmaalaya waa waajib wadareed cid waliba saaran culimmaday saaran tahay dhammaan shacabka soomaaliyeeday saaran tahay booliiska si goonihay u saaran tahay si gooniha mar labaad culimmaduna mas-uuliyaddaas waxaa la rabaa inay iska xilqaamaan waxaan rabaa dadka isticmaalo si digniin gooniya ay u helaan adduunna idinma fiicno aakhirana idinma fiicno meel ay idinku- meel- yacni meel ay ku roon tahay ma jirto isticmaalka maandooriyaha dadka ka ganacsada waxa badan wax jiro wax badanoo laga ganacsan karo oo ilaahay subxaana wa tacaala berritu ad agtiisa wanaag u helayso laakiin
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo